wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa ku waramaya in aroornimadii hore ee maanta uu gobolka ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed iyo maleeshiya hubaysan dagaalkan ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka yaaqbir weyne oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa lasoo warinaya inay iyagu weerar ku qaadeen deegaanka kuwaas oo iska cabin kala kulmay maleeshiya hubaysan oo goobta ku sagnayd waxaana lasoo warinayaa in labada dhinac ee dagaalamay uu soo kala gaaray khasaare isugu jiro dhimashiyo dhaawac walow aanan la ogeynin halka uu gaarsiisan yahay khasaaraha deegaanka ayaa waxaa muddooyinkii dambe ka taagnaa xiisado u dhexeeya labada dhinac kuwaas oo marba marka ka dambeeya cerka isku sii shareerayay balse maanta ayaa si rasmi ah halkaasi ugu qarxay dagaal u dhexeeya labada daraf maleeshiyaadka ku sugan deegaanka yaaqbirweyne ayaa maamulka koonfur galbeed ku eedeeyey inay iyagu weerarka kusoo qaadeen deegaanka iyagoona ku hanjabay inay iska cabi doonaan